barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaanu wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacaddeeda duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo f m-yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa talaado bisha nofembarna waa shan iyo toban sannada labada kun lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo waxaa halkan si wada jir ah idinkaga daadihinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada duhurnimo waxaa ka mid ah qaar ka mid a dhallinyarada sawirrada aan wanaagsanayn ka haystay markii hore muqdisho oo haatan markii ay tageen muuqaalkaas kagadisan la kulmay iyaga oo u shaqa taga haatanba qeybta miidiyaha ayaan ku jiray inkastoo maaragtay wariyaasha la dabarkhimaamaysto anigoo weriye ayaan ahaa oo maaragtay online media ayaan ka shaqaynayay dad saaxiibo ayaa magaalada joogo igu soo dhaweeyey marka intaas sano oon joogay ama oo maaragtay magaalada si fiican aan u fahmay waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan sidee loo xallin karaa khilaafaadka soo kala dhex galo dhallinyarada
waxaan u malaynayaa markay khilaafaadkii gacanka hadalka dhallinyarada noqoto in habluhu aada ay ugu hooseeyaan oo aada ugu yaryahay waxaan karayaa malaha talo xadaaradda nagu horeyso mise masaakiinnimada la sheegayaa nagu jirta runtii aada bay ugu yaryihiin khilaafaadka habluhu dhinacii heesaha ayaan iyana barnaamijka ka madhnay
in waqtigu cajab yahay wax busciilaba garan qiimo cod ku leeyahay sugla cayraba garan laxaad caafimaad qabo qodobadaasi oo- iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin ciyaarihii ayaad maqli doontaan balse marka hore intaas oo dhan waxaa ka horeyn doona warkii dunida
madaxweynaha la doortay ee dalkan maraykanka donald trump ayaa ka shaqaynaya in uu soo dhiso xukuumaddiisa waxaana warar ku dhadhowey ay sheegayaan in laga yaabo in xogayaha arrimaha dibadda loo magacaabo gulyani oo ahaa maayarkii hore ee magaalada new york maayarka hore ee new york ayaan lahayn wax khibrad ah oo la xidhiidha dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda hase ahaatee wuxuu leeyahay khibrad la xidhiidha dhinaca xeer ilaalinta inta badan xogeeyayaasha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka soo maray badankoodu waxay hore uga soo shaqayn jireen arrimo la xidhiidha siyaasadda arrimaha dibadda sida john kerry oo haatan ha- haya xilka xogayaha arrimaha dibadda wuxuu guddoomin jiray guddida arrimaha dibadda ee senatka halka Cond- condolisa rice oo ka horreysayna ay ahayd xogayihii arrimaha dibadda ee madaxweyne bush inay ahayd la taliye amniga qaranka colin powell ayaa isna wuxuu ahaa la taliye amniga qaranka isagoo xilal ka soo qabtay dhinaca militariga madaxweynaha uu wakhtigiisa sii dhammaanayo ee dalkan maraykanka barack obama ayaa xoogga saari doono arrimaha dhaqaalaha marka uu maanta la kulmo hogaamiyeyaasha dalka griiga kulankaasoo qayb ka ah booqashadiisa ugu dambeysa ee uu ku bux- ugu buuxo dibadda ka hor inta aanu xilka ka degin bisha januari ee soo socota saraakiisha aqalka cad ayaa rajeynaya in madaxweyne obama iyo ra-iisul wasaaraha Gli- griiga alexis sibras inay ka wada hadli doonaan eh, sii waditaanka dib u habeynta dhaqaalaha waddankaasi oo ay ku jiraan hufnaanta iyo hagaajinta qaybta mia- maaliyadda madaxweyne obama ayaa sidoo kale maanta la kulmi doona madaxweynaha griiga baracobis baflapolos waxaana labaduba ay ka wada hadli doonaan arrimaha dhaqaalaha ee dalkaasi griiga
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan marar kala duwan waxaa dhallinyarada soo kala dhex gala khilaafaad ka dhasha ciyaaraha ama kulannada ay leeyihiin haddaba maxaa u badan dhallinyaradu arrimaha ay isku khilaafaan sideese loo xallin karaa waxaa qaybtan labaad ee barnaamijkan arrimahaas ku eegaya dhallinyaro kale ah nuuradiin axmed dayib iyo weliba anwar maxamuud xaaji iyo najax cumar axmed wariyaha v o a cabdikariin olol ayaa laascaanood kula kulmay fariintan ka dhibanayaan waxay tahay runahaanti aana kula talinayo qof kasta oo shakhsiya oo walaalkaya oo dhallinyaro ah kow een waxan waxaa keenaysa marka ugu horeysa marka ma- loo dhaadhaco sagxadeeda iyo meesha gogoldhigeedu yahay marka la tago waxaa taabanaysa waa aqoon la-aanta dhalinyaradii waxa weye wixii way garanayaan haddana waxa weye eeg waxaysan aqooniyan baysan wixii u garanahayn laakiin waxay u garanayaan muuqaal ahaan wixii way garanayaan marka waxaan odhan lahaa kow ha la xoojiyo waxa la yihahda akhriska iyo maktabadaha loo samaynayo een ha loo sameeyo een Een, marka waxbarashadu qofku waxbay ka bedeshaa waxay bedeshaa oo bartaa wax layaha friendship bay bartaa waxyaalo fara badan bay bartaa saas darteed qofku markuu qofkii galaasmid la noqdo ama waxaweye galaaskii ama eh, fasalkii ay qofka ku saaxiibaan waxay ku een, kalgacal iyo muxubo iyo walaaltinimo ayaa u kordhaysa halka ka isagu aan galaaska dhiganin ee meelaha suuqa joogay ee kubadda ciyaara keliya ay u kordhayso cadaawad iyo qof iska celi iyo koox hebel iska celi ay u kordhayso marka waxaan odhan lahaa een, run ahaantii waxbarashada awoodda ha la saaro een, waxbarashada taas unba wax- dadka wax ka bedeli karaysa hadduu qofku aqoon leeyahay wuxuu garanaya waxa kusan iyo waxa kuxun labadaba wuu garan karay sidoo kale aan war waxyaabaha aad leedahay dhanka qaanac la-aanta ah waxaa laleeyahay dhallinyaradii guuldarada ma ogola oo qofka dhallinyarada marka kubaddi laga badiyo ama kaalinta koobaad u geli waayo ama kooxdii la yidhaahdo waa laga badiyey ama tartan ciyaareed ay isugu yimaadeen ama tartan kaloo dhaqanka ay isugu yimaadeen kadibna kooxdii waxay isu bedelaysaa in ay markiiba gacan ka hadal bilaabaan oo dhabiye qaataan oo tuuriye qaataan laba tartame mid ahaan baa guusha awl raacileed ka hor eedahaasi dhallinyarada loo soo jeedinaya ee ku badanaya een waxaa sababtaas u ah dhallinyarada qudheeda ee ciyaaraysa ayaa faamil faamil u ciyaaraya marka waxaan dhallinyarada leenahay marka horta kubadda aad ciyaaraysaan ha u ciyaarina in isgaranaysa eh intii kubaddaas isla fahmi karta ha ciyaarto een qodobka labaad ee ah een waxaan ku sababayaa inay gacanta ka wada hadlaan waxaa ku sababaya waxaan u malaynayaa inay tahay oo ardayda kolley dhallinyarada badankooda aan ka arkay dhallinyaradu nolosha in badan oo kamid waxba kama fahansana dagaal subax kasta markuu soo tooso waxay arkayaan eh, dagaal ama conflict xaafada ka jira ama qabaa'ilka eh, deegaanka ka jira ama dalka ka jira dad gebigooda waxay yihiin ku dhex koray umuuro dagaal iyo iyo iyo gacan ka hadal in dhallinyaradu intay eh, social media iska magan hadhowna suuqa markay isku yimaadaan la isku qabsado oo la isku caayo waxaa ka mid a in eh, mid ka mid a uu qof faamilkii caayo faamil hoose ama qabaa'ilkiisa uu caayo waxaa ka mid a in een, tusaaloo kale uu qofkan sawir uu soo geliyey uu eh, laga caayo ama gabadh faamilkooda waxay soo gelisay uu uu midicaayo kabacdi markuu ka arko isagoo halkan ka caayay hadhow suquqas ku maxaad gabadha u caayaysay marka een, taas qudheedu systemka u yaala ee, loogu talagalay in loo isticmaalo social media waxa weeye in laysku dhaafsado oraah wanaagsan iyo aragtiyo iyo aqoon ee ma aha in laysku dhaafsado qabaa'il iyo cay iyo ma ahan ee waa in laysku dhaafsado wax wanaagsan innaguna waxaan u baahannahay wax wanaagsan ilaahna qur-aanka waxuu leeyahay tacaawanu cala albiri wataqwa walaa tacaawanu cala alismi walcudwan marka dhalinyarada waxaan kula talinayaa inay xagga wanaagga iska taageeraan xumaantana ay iska reebaan mahadsanta gabdhuhu ma ka qayb qaataan khilaafaadka iyo gacanka hadalka iyo balewr
waa mahadsantahay cabdikariinow een, waxaan u malaynayaa markay khilaafaadkii gacanka hadalka dhallinyarada noqoto in habluhu aada een, ay- ay- ay ugu hooseeyaan oo aada ugu yaryahay Een, waxaan dhihi karayaa malaa talo xadaaradda aan ugu horeyso een, mise masaakiinnimada la sheegaya nagu jirta Ee, runtii aad bay ugu yaryihiin khilaafaadka habluhu marka la eegayo weliba dhanka akademiyadda ama hablaha waxbartay oo kale Is- een, way jiri kartaa waa laga yaabaa xaafadihii laftarkooda inay mararka qaar ka dhaqdo- ka dhacdo een, hablaha een, waqti qofku hadduu firaaqo leeyo iska fa- soo fadhiyo meelna dee een, lagama waayayo khilaafaad iyo wax wax isugu yimaadaan waayo waqtigii aad haysay waxaad u baahan tahay meel aad ku qarash karaysa waxaad ku bixisid baa rabtaa markaas oo kale waxaa kuu muuqmuuqanaya waxyaalo markan aad mashquulsan tahay aan kuu muuqanayn oo kale marka waxaa laga yaabaa inay hablihii xaafad joogtii oo kale ama hablihii eh, suuq iska joogahay oo kale ay iyaga laftarkooda ay ku jiraan laakiin inta badan eh, akademiga markaan eegno ama dadka waxbartay aad bay ugu yaryihiin hablaha khilaafaadka een, inuu yimaado ama dhexdooda yimaado marka iyagu way ka duwan yihiin oo hablahoo kale sideebay wax liyaan oo marka la gelayo khilaafkaas oo kale Een, waxaan maleeyaa sida inamada oo kale ma- ma noqon mayso inamadu markii kooxa kooxa la isku qabto nabarra kala gaadhaan qabaa'il bay tagtaa ameyn hebel iyo reer hebel nooc noocaasay tagtaa Een, hablihii waxaa laga yaabaaba barnaamijkii intuusan weynaanba inay waalideed- waalidiintii ka warheraan oo ay halkaa ku xaliyaan Een, marka weli waxaan dhihi karnaa gacantii waalidiinta ay ku jiraan habluhuyo sida inamada madax dilaacsan oo iyaga weli eh, si yaro fudud oo sida aan inamada ahayn baa lagu xaliyaa inkastoo dhacdo mararka qaar inay weynaato oo har- arrinti inama gaadho inamadii qabay la gaadho barnaamijyo noocaas inay dhacaan ama khilaafaad noocaas inay dhacaan marka qaar ay dhacdo laakiin inta badan waa wax waalidiintii markaa een, ay xallin karayaan kuwaas waxay kala ahaayeen najax cumar axmed oo ahayd qofka ugu dambeeyey anwar maxamuud xaaji khaliif iyo weliba nuuraddiin axmed dayib oo magaalada laascaanood ugu warramayay wariyaha v o a cabdikariin olol
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a qaar ka mid ah dhallinyarada waxbaratay ee gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa sannadihii dhowaa bilaabay inay u shaq tagaan caasimadda soomaaliya ee muqdisho dhallinyaradaasi oo mihnado kala duwan ka shaqeeya ayaa waxa ay wax iska bedeleen fikradihii ay ka qabeen muqdisho oo ay ka cabsan jireen waxayna qireen horumarkii lixaadka leh ee haatan ka socda muqdisho oo dhan oo dhan walbale maxamed kaahiyo waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ka soo jeeda degmada wajeer ee dalka kenya dhowaan ayuuna ka soo noqday magaalada muqdisho oo uu ka soo shaqeeyay qaybta warbaahinta madaxa bannaan haddaba qadka telefoonka ayaan kula xidhiiray maxamed kaahiyo waxaana marka hore weydiiyey waxa uu ka aaminsanaa jiray inta uusan tegin magaalada muqdisho wallaahi fikirka ani inaan soomaali tegin mar hore qof wariya ahay ee miidiyaha ayaan aada ugala socday qaraxyada markaay ka dhacaan markii magaalada dhexdeeda laisku digaalo dadka eh, maaragtay eh, ambulansyada ee maaragtay eh, adi miidiyaha soomaaliga ku hadla sida v o eda ayaan aada ugala socday marka fikradda ku saabsan muqdisho waxay ahayd fikrad dagaal magaalo dagaal oo maaragtay eh, difaac lagu kala jiro marka fikraddaas ayaa qalbigay ku jirtay oona aaminsnaa marka eh, markii aan eh, eh, marar badan ayaa fursado badan soo mareen oo aan maaragtay shaqo ka helay muqdisho laakiin arrintaa fikradaan ka aaminsnaay ayaa maxaa la dhihi jiray ayaa eh, eh, eh, i saameyso dib ii dhigtay waayo waxaa aaminsnaa markiin halkaa tago inaan maaragtay bartilmaameed noqonayo amaba qaraxyada meelaha ka dhacayo aan maaragtay eh, eh, dhib in iigu soo gaaro waayo waxaa aaminsnaa meel kasta magaalada in maaragtay goob dagaal ay tahay marka marar badan ayaa maxaa la dhihi fursado fiicanan Waan helay gartay.
laakiin waa aan Mhm, waan gartay marka leexleexda waayo fikraddaas ayaa qalbigay ku jirta waa yahay marka fikirkaas eh, kugu abuurnaa markii hore goormu isbedelay wallahi fikirkeyga wuxuu isbedelay mar eh, ayaa waxaan ku adkaystay markii laba jeer saddex jeer afar jeer oo kale aan maaragtay fursadaha aan helay aan dib u dhigay ayaa fikirkii mar ayaa waxaa dad saaxiibanahay oo maaragtay eh, jaamacadaha isla dhiganay oo hal- halka iyo muqdisho ka yimid ayaa fu- fursad kale iisoo bandhigay oo markii aan ka diiday iila taliyey hal mar inaan muqdisho yimaado oo aan jawiga soo arko haddii aanan maaragtay ku qanco shaqada aan hore kasii wato haddii kale aan dib usoo laabto markii eh, aniga fikradii ayaan qaatay hooyo iyo maaragtay dadkii qaraabada ahaa ayagana fikradii ani aaminsnaa aan- oo maaragtay muqdisho inay tahay goob dagaal aaminsnaa ayaan ku yiri waa aan aadi waan soo qiimayn waan soo laaban wallahi markiian meesha tagay wixii igu maaragtay qalbigay ku jiray fikradii waa isbedeshay magaalo maaragtay eh, shidan oo maaragtay dhisan oo oo maaragtay waxyaalaha ka dhacaya le maaragtay meelaha wad- eh, eh, nairobi marmar qaraxyada ka dhacaya kuwa kuwa lamid lay ka dhacayaan ayaan tagay marka fikirkaygu wuu isbedelay marka waa ka shaqeeyey oo magaalaan ka helay noqotay marka muqdishoaad tagtay marka shaqo ma ka heshay magaalada muqdisho markii aad tagtay xageesa ka shaqaysa wallaahi eh, shaqo waan ka helay eh, waxaan ka shaqaynayay eh, miidiyaha qaybta miidiyaha ayaan ku jiray inkastoo maaragtay wariyaasha la dabarkhimaamaysto anigoo eh, weriye ayaan ahaa oo maaragtay eh, online miidiyaha ayaan ka shaqaynayay dad saaxiibo ayaa magaalada jooga igu soo dhoweeyey marka intaas sano oon joogay ama oon soo maaragtay magaalada si fiican aan u fahmay wallaahi fikrad badan oo maar dad aan weligood muqdisho tegin ay ka aaminsan yihiin ayaa aan aniga aaminsanahay hadda waa isbedeshay hadda muqdisho waxaa unba ku jirtaa maaragtay meelaha aan maaragtay aadka maaragtay uga riyaaqay oo maaragtay aan ka helay ay ku jirtaa Eh, markii aad dabcan muqdisho tagtay waxa ay sheegtay inay wax badan ay iska kaa bedeleen marka maxaa ka mid ahaa waxyaabihii aad ka faa'iiday ama aad ka kororsatay soomaaliya wallahi waxyaalo aada u badan ayaan ka faa'iiday oo oo ugu horeyso ee dhaqanka soomaalidu oo aniga maaragtay ee, oo dhinaca luuqadda aada iyo aad ayaan maarag luuqadaydi iyo maaragtay dhinaca qoraalka iyo akhriska iyo ku hadalka aad ayuu isu bedelay waayo awal halkaa marka aan joogay waxaweye luuqadda dhinacan way ku yarta oo dadkii maaragtay halkaa muqdisho joogo oo oo soomaaliya jooga waxay dadka dhinaca kasoo jeeda ku xamtaan maaragtay soomaalituji ayaa tihiin oo soomaaliga iyo israaxiiliga ayaa isku qartaan waa waana gartay run waxa weye qofka soomaali meel kastoo kusoo jeeda waxa weye waa lahjadiisa waa laga dareema marka alxamdulilah halkaa markaan tagay waxa aan si bulshada aan ku dhex jiriyo saameyntii aan- aan dadka igu yeesheen iyo saaxiibadii waxa aan aad aan ugu mahadina inaan af soomaaligayga zaaid ugu soo dhisnay dhinaca qoraalka dhinaca Mhm.
maaragtay eh, ku hadalka iyo dhaqankii iyo si- maaragtay eh, sugaantii soomaalidu maaragtay si fiican u dhexgalay hadda aan maaragtay Mhm.
sifican wax fiican aan soomaalidu taariikhdii soomaaliya aan si fiican u kala ka saaray Eh, ka waran markii aad ku laabatay eh, wajeer gaar ahaan guriga hooyo iyo aabe eh, maxaa isbedel ah oo ay ka dareemeen eh, asxaabta iyo waalidka iyo wallaahi isbedel weyn waayo isbedel weyn ayaa ma- aniga luqadayda isbedeshay markii hooyo iyo aabba iyo hooyo iyo maaragtay eh, walaalo aan dhex galay waxa weye luuqadii mar horeen ku hadli jiray ayaa maarag dadkay ku hadla anna luuqadii waa isbedeshay diyo Ah.
Eh, inta badan dhalinyarada dhalinyarada soomaali kenyaanka ah ee gobolka waqooyi bari kasoo jeeda eh, qaarkood waxay isu arkaan inaysan soomaali ahayn adiga awalka hore fikirkaas ma qabte haddase waa maxay fikirkaada ku aada arrintaas Waay- eh, way jirtaa fikirkaas aadaan ugu mahadsantay su-aashaas way jirtaa walaal aniga halkaa markii aan joogay waxa weye eh, waa runkii ha- gobolkan joogo gobol oo maaragtay ka tirsan waaye laakiin jinsiyadeydu waa jinsiyad soomaali weye marka waxa weye dadka eh, ba- eh, sooma- halkaa jooga ee sida lagu soo barbaaray ee lagu soo koray waxa weye dad badi oo dhalinyaro badan waxay aaminsan yihin ayaga inaan maaragtay soomaali ahayn oo maaragtay ay yihiin dad oo wadankan u dhashay oo kenyaan laakiin anigu markii aan halkaa tagay waxay fikradeyda isbedeshay Eh, waxaan ogaaday wadankan wadan soomaaliyeed oo maaragtay aan maaragtay anigu laf ahaantiisa eh, mas-uuliyadda iga saarantay degid iskiisii iyo maaragtay eh, dhinaca maaragtay waxyaalo badan kaasi waxa uu ahaa maxamed kaahiye oo ah wiil u dhashay dalka kenya hase yeeshee ka mid ah ee dadka deegaanka wajeer waxa uu igugu waramayay qadka telefoonka haatanna dhinacii heesa haddaan eegno heesta ay ku luuqayso fanaanada kaltumbacada waa heesta wakti
waqti inuu cajab yahay wax uusila bagaran qiimo cud ku leeyahay isagoo lacayga bagaran in waqtigu cajab yahay wax uusila bagaran qiimo cud ku leeyahay isagoo lacayga bagaran laxaad caafimaad qaba curyaan hatiya garan dhallaaniyo caruurnimo duciyo Ugu inuu cuduraan yahay, cidina la garan. In colaadu halis tahay, dhibcaadu qabtaa garan. Aayadaha cibrada sida caalimkii dhigtaa garan. Waalidiyo calaamtii lagoon cirsila garan. Aayadaha cilmiga sida caalimkii dhigtaa garan. Waalidiyo calaamtii lagoon cirsila garan. أدنى عمل هبونا وإلى تغني عاقلة يا هند عبكرها كسني مكو على بحري عندي قيق لفتي رقبك عالمضي كنت عالشقا أدنى عمل هبونا وإلى تغني عاقلة يا هند عبكرها كسني مكو على بحري عندي قيق لفتي رقبك عالمضي كنت عالشقا أدنى عمل هبونا وإلى تغني عاقلة يا هند عبكرها كسني مكو على بحري
haddaynu heestaas kala tuunbacdo intaas kaga nimaadnona haatanna waxaynu eegaynaa dhinacii wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha waxaynu ahaya nuur xasan nuur bukhaari mahadsanid ismaaciil kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhowaada qaybta isboortiga ee barnaamijkeenna dhallinyarada maanta caawa waxaa dhici doono ciyaaro ka tirsan sare- sareebreebka koobka adduunka iyo weliba ciyaaro kale oo saaxiibtinimo oo ay ciyaari doonaan qaar ka mid ah xulalka kubadda cagta ee caalamka xagga sareebreebka koobka adduunka qaaradda asia xulka qaranka ee south korea ayaa waxa uu martigelin doonaa xulka qaranka ee usbekistan shiinahana waxa ay gurigeeda kula ciyaari doontaa dalka yar ee qatar dhinaca ciyaaraha saaxiibtinimona xulka kubadda cagta ee spain waxa ay is arki doonaan xulka kubadda cagta ee england rushiya waxa ay martigeli doontaa rumania iceland ayaa waxa ay aadi doontaa xulka qaranka ee malta hungary iyo sweden ayaa ballansan ukraine waxa ay fooda dari doontaa xulka qaranka ee serbia denmark waxa ay is arki doonaan xulka czech republic awstariya iyo slovakia ayaa is arki doona talyaanigana waxa uu fooda dari doonaa xulka qaranka ee jarmalka xulka ivorcos ee qaaradda africa ayaa waxa ay caawa ay ballansan yihiin oo ay ku ciyaari doonaan magaalada paris ee dalka faransiiska xulka qaranka ee faransa haddii aan intaasi kaga gudubno qaybihii isreebreebka koobka adduunka iyo weliba ciyaarihii saaxiibtinimo ee caawa loo ballansan yahay dhinacaas dhankan maraykankana laacibkii hore ee qadka dhexe ee xulka england iyo kooxda chelsea frank lambert ayaa sheegay inuu ka tegayo kooxda new york city ee dalkan maraykanka hadal uu ku qoray bartiisa instagram-ka ayuu ku sheegay in la gaaray wakhtigii dhammaadka waxaana warkan uu ku soo beegmay xilli heshiiska uu kooxdiisa kula joogo uu dhacayo dhammaadka sanadkan lambert ayaa dhaliyey shan iyo toban gool koob iyo soddon kulan oo uu u saftay kooxda new york city labada sano uu ka tirsanaa dhinaca talyaanigana kooxda ac milan oo lagu wado in bisha soo aadan ay iibsadaan ganacsato shiinees ah ayaa kulan deg deg ah isugu yeerta labada bisha disembar saamileyda maalgashata kooxda si ay uga wada hadlaan gabagabaynta iibinta naadigaasi milkiilaha kooxdan ra-iisul wasaarihii hore ee talyaaniga silvia berlusconi ayaa ogolaaday in uu gebi ahaanba kooxda ka iibiyo shirkadda sina europe sports ee dalka shiinaha sagaashan iyo sagaal dhibic saddex boqolkiiba waxaa dhaqaalaha kooxda milan lahaa berlusconi halka saamiga kale ee soo harayna ay lahaayeen ganacsato yaryar dhegaystayaal qaybtii isboortiga ee idaacaddeenna duhurnimona waa naga inta
aad buu mahadsan yahay nuur xasan bukhaari oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha tanna dhinacii heesa ayaan mar kale dib ugu noqon doonaa heesay si wada jira ugu luuqayaan fanaaniinta khadra daahir iyo jubba
waa tahay dhegaystayaal codkii baxsanaa ee khatra daahir iyo cabdulqaadir cumar macalin jubba haddii aan intaasi kaga gudubno dhegaystayaal waxaa la soo gaaray gabagabadii idaacadda oo ay halkaan idinkala socodsiinayeen anigoo ah nuur xasan nuur iyo ismaaciil xuseen farjar tan iyo idaacaddeenna xigta waa v o a oo idin leh sidaa iyo duhur wanaagsan